Wasaaradda Waxbarashada Puntland oo gacan ka helaysa hay'adda CARE ayaa iskuulada waxbarashada Puntland ka bilowday olole lagu wacyigelinayo ardayda gaar ahaana sidii ay ugu dadaali lahaayeen waxbarashada. Iskuulka Gambol ee Garowe ayaa lagu bilaabay wacyigelinta waxaana kumanaanka arday ee dhigata iskuulka lagu dhiirigeliyey inay ku dadaalaan waxbarashada. Madax wacyigelinta dugsiyada Puntland ee Wasaaradda Waxbarashada Maxamed Muuse Faarax ayaa ka waramaya ujeedka wacyigelinta.
soo booqanay waan dhex joognaa iskuulka Gambol secondary ee Garowe ee waxyaalahan u nimi waxyaalahan u nimi waxaa ka mid ah wacyigelin iskuulada oo aan joogtayno oo aan Puntlandna ka samayno sanad dusiyeedyada marka iskuulada la furo annagoo aan wacyigelin u yahay wacyigelinteedu tahay sidii ardayda caafimaadkooda ee kor loogu qaadi lahaa si ardayda loogu wacyigelin lahaa waxbarashada waxay tahay tayada ay leedahay qiimaha ay leedahay every school oo Puntland ku yaala sanad walba ka samaynaa maanta daafurkii ugu weynaa waxaan ka samaynay Gambol uguna talagalnay every school oo Puntland ku yaala tuulo hadday tahay hadday degmo tahay hadday region tahay inaanu ka samayno annagoo ay arrintaasi tahay sidii loo wacyigelin lahaa dadka dambiyada iyo fadhiya ardayda Maamulaha dugsiga Gambol ee Garowe Maxamed Axmed Cumar ayaa ka mahad celiyey wacyigelinta.
waxaan u mahad celinayaa eh, wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda care oo runtii nala qabtay eh, waxyaabo badan oo ay ka mid tahay dhisitaanka iyo qalabaynta eh, qolka kombuyuutarka iyo eh, qolal dheeriya oo mashruuca wejigiisa hore lagu soo kordhiyey iskuulka sidoo kale eh, iskuulka mashruuc wuxuu ka taageeraa eh, agabka waxbarashada ama waxa loo yaqaano teaching and learning materials wuxuu sidoo kale eh, kharashaadka iskuulka ama fiiga uu ka bixiyaa qayb ka mid ah ardayda Een, waxaan sidoo kale ka rajaynaynaa in intaas iyo in ka badanba hay-adda keer sida awalba ay iskuullada si gaarana iskuulka gabol ay Gudoomiyaha waxbarashada gobolka Nugaal Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan ayaa ardayda ugu baaqay inay ku dadaalaan akhriska.
gashaan waxbarashada maskaxdiinni aad ku soo celisaan habeenkii inaad wax akhrisaan macallimiintu juhdi badan bay nagu bixisaa maamulaha dhammaan marka haddii wixii nagu shugo goorta ka bacdaan dharka guriga aadaan yunifoomkii aad tuudhaan wixii iska tuudhaan dee waxbarashadii dadaalka idinkaan naga rabaa haddii wixii nagu shubay ninii akhriyey ninagu muraajaceeyey waxaa la rabaa inaad wax akhrisaan wax akhris baan ku gudbi karnaa sanadkan waxaan ka rabnaa iskoolka gambool wuxuu geli jiray dhibcaha hore dhibcaha hore aynaga rabnaa anigana dee guddoon cusub baan ahay dadaal dheer baan gelinayaa ee, waxaan tayeenayaa oo kale macallimiinta waa inii tayeenayaa barnaamijyo badan waan samayn doonaa insha allah sanadka laakiin waxaan rabnaa inaad idinku nala dadaashaan Wasaaradda Waxbarashada Puntland ayaa dhammaan dugsiyada ku yaala Puntland ka sameynaysa ololaha wacyigelinta ah si ardayda deegaanada Puntland ay kaalmo fiican u galaan imtixaanka.